kulan looga hadlayey sidii loo maarayn lahaa lacagaha faraha badan ee afrika ka soo gala dhinaca xawaaladaha ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada daar es salaam ee waddanka tanzaniya kulankan ayaa waxaa wadajir usoo qabanqaabiyey bangiga adduunka midooda yurub iyo bangiga horumarinta afrika xasan muuse dude oo ah agaasimaha somaali economic forum oo xaruntiisa ay tahay magaalada london ayaa kulankaasi ka qayb galay waxaana uu iga waramay bal kulankaasi iyo waxyaabihii kasoo baxay
muhiimada shirku wuxuu ahaa xawaaladaha madal lagaga wada hadla ayay ahayd waxyaabihii laga laga hadlayay waxaa ka mid ahaa sidii loo maareyn lahaa lacagta soo gasha afrika ee ka timaada dibadda xawaalad ahaan kusoo gasha ama remittanceska waxaa loo yaqaan tobankii sano ugu dambeysayna si aad ah ayay u kordhaysay hadda waxaa lagu qiyaasaa sanadkan inay noqotay lixdan bilyan oo doolarka maraykanka ah waxaa la rajeynayaa in sanadaha dhow ee soo socdana ay gaari doonto lacagtaasi boqol bilyan iyo wixii ka badan marka maxaa loogu baahday in kulankan lagaga hadlayo bal sidii salka loogu dhigi lahaa lacagahan faraha badan leh ee afrika soo gala ama ka baxa xawaaladahu ay isticmaalaan marka ujeedadu ma waxay tahay in hanaankan xawaaladaha laga gudbo ee hanaan caalamiya loo gudbo arrimahaas way ka mid yihiin waxaa kaloo iyadana ka mid ah aadna u saameysay dadka soomaalida ah sidii loo ogaan lahaa lacagtan cidda ay u tagto waa la ogyahay cidda soo dirta oo saad la socotidba wadamadan hadda horumaray sida ingiriiska maraykanka dadku waxaa laga qaadaa aqoonsi markay lacagta dirayaan balse waxaa jira shakiyo ku saabsanaa lacagta dadka loo diraayo in si kale loo isticmaalo duruufaha sababay in la sameeyo organizationkan ama ururkan hadda aan ka hadalnay ee loogu talagalay lacagaha xawaalada afrika iyadana waxaa ka mid ah sidii loo yareyn lahaa lacagta inta lagu xawilo wadamadan la yidhaahdo g sevenkana way ka hadleen marka waxaad ka warantaa kulankan qabanqaabadiisa ugu weyn yaa lahaa oo arrimahan sida gaarka u danaynayo waa waa kuwama wallahi saddex hay-adood oo caalami ah kow bangiga caalamka e u commissionka bangiga horumarinta ee africa ama la yidhaahdo african development bank iyo a u intaabaa ugu ugu muhiimsanaa waxaa taas soo raacay iyaguna door weyn runtii meesha ka ciyaaray qolyahan la yidhaahdo i o m oo iyagu aad u daneeya barakaca iyo dadkan migrationka socdaalka socdaalka aad iyo aad gabagabadii maxaa ka soo baxay oo go-aan ma ah oo wax ku oola oo lacagtan faraha badan leh lagu maareynayo oo kasoo baxay kulanka wallahi waxyaabihii ugu muhiimsanaa kasoo baxay layskuna raacay waxaa ka mid ahaa kow in meel loo helo organizationkan ama institutionka la doonayo in in in la abuuro taasoo laysku raacay inay noqoto magaalada nairobi waddankan kenya in iyadana la daabaco qoraallo ama data lagu cabirayo qiimaha lagu diro si wax looga bedelo taas in la xakameeyo la xadido lacagaha tirada badan ee dadka laga qaado markay lacagta dirayaan dariiqa ugu sahlan taa lagu samayn karana waa in dadka loo sheego xawaaladee lacagta qaali ku dirta midee lacagta raqiis ku dirta waxyaabo noocaasa marka websitena waa loo in loo sameeyo oo runtii hadda la bilaabay ugu dambayntii xasan waxaad ka warantaa maadaama xawaaladahan ay yihiin kuwo si gaara loo leeyahay oo shakhsiyaad ay iska leeyihiin sidee lagu dejin karaa qiimo go-an oo ka yar inta hadda lagu diro soo ma muuqanayso in loo tashanayo howl uu qof iska leeyahay oo oo xataa aan la hubin siduu qofkii lahaa uu ku aqbali doono anigu taa uma arko dariiqa ugu sahlanatay waxaa weeye in la iclaamiyo haddaan example yar ku siiyo haddii anigu maanta aan doonay inaan boqol dollar diro aan ogahay xawaalada a inay ku dirayso labaatan xawaalada ba inay ku dirayso shan iyo toban xaggeen aadaya waxaan aadaya xawaalada ba soo maaha marka waxa way dadka in in in in wax la baro wax loo sheego macluumaadka in la kordhiyo dad badan baan hadda aqoonin runtii keliya yaqaana hal xawaalad ama laba xawaaladood anigu haddaan nahay soomaali sidaa waa dhaanaa runtii waana waxyaabihii laga hadlayay in soomaalida waxyaabo badan lagaga daysado soomaaliyana waxyaabo badan laga barto laakiin inta badan xawaaladaha hadda gudaha soomaaliya ha ahaato ama meelo badan oo caalamka ka mid a sida maraykankan aan kaala soo hadlayaba ka mid a inta badan waxaad moodaa in qiimo isku dhow ama isku mid a ee inta badan ku diraan marka sidee lagu abuuri karaa hanaan ah in xawaalad waliba ay qiimo gaara ku dirto si ay u tartamaan dadkii wax dirsanayana ay u kala doortaan wallahi waa waa su-aal aada muhiim u ah way way imaan doontaa in la xadido ama loo sameeyo price cap oo la yidhaahdo intaa ka badan waxba laguma diri karo laakiin hadda midda la doonaya in lagu bilaabo waa middan ah dadka in lala socodsiiyo lacagaha inta ay ku diraan daraasado badan oo hadda la sameeyey waxay caddaynayaan ama tusayaan in dadku aanay weli aqoonin opshinadooda meelihii ay wax ka dirsan lahaayeen keliya ka hadli mayno midda dadka soomaalida waxaan ka hadlaynaa afrikaanka oo dhan mideeda kale waxay ku xiran tahay waddan waliba baaxadiisa iyo dadka u maqan haddaan hadda soomaaliya la meel dhigno waddankan la yidhaahdo maali ama togo maali ama togo waa dad annaga naga yar shacab ahaan meelaha ay ka joogaan adduunkana way ka yar tahay markii soomaalida loo fiiriyo marka waxyaabahaasna waa waxyaabo la doonayo in iyaguna diirad gaar la saaro marka dadkaas oo kale runtii ma ogsoona sida annagu aan wax badan kaga ogsoonahay taasaana sababaysa in wadamada qaarkood afrikaanka qiimaha lacagta lagu diro ay noqoto ilaa iyo labaatan iyo laba boqolkiiba meesha soomaalidu ay tahay boqolkiiba shan
xasan muuse duude agaasimaha hay-adda somaali economic forum waxa uu khadka telefoonka london ugu waramayey caashe ibraahim caashe cuud halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america